xaafad ka mid a hargeysa iyo xaafad ka mid a burco oo isku noqday qaanso roobaad oo la baxay jeegaan waxaan uga digayaa ummadda kale ee reer waqooyiga ah oo aan u sheegaynaa ugana mahad celinaa ismadooda sida wanaagsan ay uga hadleen gadarada cad ay waddo jeegaanta maamulkeeda ee hargeysa taas waxaan rabnaa insha allahu tacaala inay jeegaantu ay helayso jawaab saxa oo sida ay u fahmeen dagaalku aysan ahayn taas intaasaan kaga baxaya ta labaad waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka u dhashay gobollada s s c la socda jeegaanta inay marti u yihiin jeegaan aysan metelin deegaanada ay ka soo jeedaan idin sheegaya insha allah muddada sida u dhaqsaha badan oo ilaahay idankii in dagaalkaas ay soo qaadeen dulmiga ah ay jawaabtiisa heli doonaan sida u dhaqsaha badan xuduudka uu sheegay gaandaa in yuusuf cali koore uu sheegay beenta ah baan rabaa inaan wax yar taariikhda saxo horta wax ninku faano baa ninka faanaa in yuusuf cali koore hadduu ku faanay kooraa xuduuddii gurmaysiga dhigay horta warkaasi ma jiro xuduudda dhabta ahina qolada qolada jeegaantuna waa og tahay ee uu hogaamiyo muuse biixi waa lebida lebida gaatama weeye xuduudda dhabta ah aad og tihiin xuduuddaasna insha allahu tacala waa tegaynaa xaqiiqda ah waxaan caddaynayaa qolada maamulka esaneb markii horena ahaa maantana duulaanka ku maraya deegaano dadkii lahaa ay joogaan yidhi xoog baanu ku qabsanaynaa jawaab saxa ayaad heli doontaan wakhti aad u dhow jawaab saxa ayaad heli doontaan waxaan kaloo aan leeyahay wiilka awal ee ka yimi gabiley aniga oo tukaraq ku dhashay u malayn maayo madaynteeda iyo taladeedu inay noqonayso mid noo qaybsanta waxaa xaqiiqa oo shakima doonto ah in iyaga soo tegay oo qaniimada waday inaanu si dhaqso badan gacantayadu ay isu gaadhayso mana noqonayso waad waad guurtaye dib u soo guur qolada jeegaanta la yidhaahdo ma dhici doonto nasri baa yimi dadkuna way og yihiin xaqdarrada iyo baadilka la wado oo duulaanka oo maanta tukaraq maraya way bilaabmaysaa waxaana jawaabteeda iyo mas-uuliyaddeedaba yeelanaya dadka soo weerar tegey dadka deegaanaysan lahayn ku soo xadgudbay dadka shalay waxay diidayeen maantale qabiil baannu annagu ku khasbaynaa ku tulaynaa labadayadaa qaybood ee hadda iska soo horjeeda ilaahbaa iskaayo baday jawaabta saxana waxay imaanaysaa marka deegaamadii aannu lahayn ilaa gaatama markaannu isugu tagno wuu dhammaaday wakhtigii waa dhammaaday kala jeedkii luguguban dhuxuushiisa dambadsa lagama boqo dhabaanluguguban dambadsa lagama boqo horey dhowr garu yimaadeen tukaraqo uga noqdeeno aan waxba u gaadhino horta waxbadan waxbadan baan soo karay sidu sidii maaha sidu sidii maaha tan waa tii maanta lagu jabi lahaa lagu guban lahaa waxaan idinkula talinayaa talaa idisiinayaa ardaad nima islaamantiin iska bax meeshaa oo ha ku dhimanina oo ha ku goyna waa shahiid ninna ma laaban mayno laansahood laydinkaga hadhi maayo gambre laydinkaga hadhi maayo caynabo laydinkaga hadhi maayo horta haddaad moodin laydinka hadhayo markaa tukaraqa baxdaa loo horayo sidii hore idinka daaya maanta tii maaha waa laga tashaday go-aan baa laga gaadhay xuduudka waa labada gaatama